tadhiiru dunuub tadhiiru alquluubi min adraani dunuub mowduucii ahaa waxaynu soo gaadhnay wasaa'isha iyo qaababka iyo adawaadka dawada u noqonaya qalbiga waxaynu tilmaannay alle subxaana wa tacaala oo la baryaa inay ka mid tahay dawada qalbiga waxaanu maanta tilmaamaynaa biidni illaahi tacaala dawo kale oo aad iyo aada u muhiima oo ay culimmadu ku tilmaamaan albalsamu shaafi lilquluub dawada ugu cajiibsan xagga qalbiga lagu daaweeyo waxay ku tilmaamaan almiyaahi asaafiya liadraani alquluub biyaha saafiga ah ee lagu maydho ee nadiifta ka dhiga qalbiga waxay ku tilmaamaan qidaa alalbaab waa cuntada qalbiga waa dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala in ilaahay la xuso oo aan la ilaabin oo alle subxaanahu wa tacaala mar walba afka lagu hayo oo la xasuusnaadaa inay faa'iidooyinkaa faraha badan leedahay ayay tilmaamaan dikrigu aad iyo aad buu u fara badan yahay qur-aanka oo la akhriyaa waa dikri ducadaynu ka warramayna waa dikri tasbiixda iyo taxmiidda iyo takbiirta iyo tahliisha way fara badan yihiin dikrina waxaa ugu qiimo badan baa la dhaha alqur'aan alkariim markaynu digri ka hadlayno qur-aanku isagaa ayaa u sitaa wixii kaleo dhanna wuu soo raacaya ilaahay waa ina amray subxaanahu wa tacaala wuxuu ina amray inaynu xusno markaasuu lahaa fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun mar kale ilaahay wuxuu ammaanaya dadka daakiriinta ah wadaakiriina allaha kaiiran wadaakiraat wuxuu rasuulku inoo tilmaamay sala allahu caleyh wasalam dadka ugu dheereeyey ee dadka ugu horeeya ee aan la gaadhaynin inay yihiin kuwa ilaahay xusa rag iyo dumarba iyadoo qaswo laga soo noqday ayaa wuxuu leeyahy siiruu haada jumdaan siiruu haada jumdaan sabaqa almufariduun socda wataa buurtii jumdaan la odhan jiraye waxaa dheereeyey almufariduun kuwa gaar u baxay baa dheereeyey markaasaa waxay u qaateen saxaabada qaar dee socodkan caadiga la socdo wama almufariduuna yaa rasuula allah oo kuwa gaar u baxay ee ka mudhay dadka ee dhaafe waayo wuxuuhi waa adaakiruuna allaha kaiiran wadaakiraat waa ragga ilaahay xusa ee in badan xusa iyo dumarka ilaahay xusaa way ka dheereeyeen dad waanay ka horreeyaan kayrkoode ilaahay xusa buu leeyahy xadiid kaloo la yaab leh rasuulku sala allahu alay waslam wuxuu leeyahay alaa unabi'ukum biafdali acmaalikum wa adkaaha cinda maliikikum wa khayrun lakum min infaaqi dahabi walwariq wa khayrun lakum min an talqow caduwakum fatadribuu acnaaqahum wayadribu acnaaqakum dadow ma idiin tilmaamaa camalkiina ka ugu khayrka badan ee ilaahay agtiisana ugu dahirnaanta badan ee alla ugu jeceliyey ee idinka wanaagsan lacag dahaba iyo tu kale oo silfara ama macdana ad bixisaan lacagaha nooceeda inaad bixisaan shayga idinka qiimo badan ma idinka warrama oo idinka sii qiimo badan inaad gaala ishaleeshaan oo idinkuna luqunta ka gurtaan iyaguna ay luqunta idinka guraan oo jihaad idin dhex maro shayga idinka intaaba ka qiimo badan ma idin tilmaamaa saydhan bela ya rasuul allah ha oo u baahanay shayga qiimahaa leh ee waxaasoo dhan ka qiimo badan ee ilahay agtiisa sharaftaa ku leh noo tilmaa ya rasuul allah suu yihi dikrullaahi casa wajal ilaahay oo xustaan weeye ilaahay oo la xuso oo qalbigaaga aan ka bixin oo mar walba ku weynaada ayaa ayaa la yidhaahdaa dikrullah subxaanah walaalayaal dikrigu waa sida aynu tilmaannay qalbiga wuxuu u yahay daawo bal waxaa la yidhaahdaa waa alxaraara allatii tudiibu jumuud alqalb qalbigu markuu adkaado ee uu barafoobu dhagaxoobo kulaylka saa loo saaree dhalaaliya ee heerkiisa ku soo celiya jilciya waxa weye waa dikriga ilaahay imaam xasan albasrina wuxuu lahaa tafaqadu alxalaawa fii alaaata ashyaa macaanka iyo raaxada waxaad ka raadsataan saddex arrimoodun meel kale ma jirto fi salaa salaadda ka raadi hadday salaaddu kuu dhadhanto oo salaaddu kuu macaanaato ood macaansato faralka iyo sunnahaba qalbigaagu waa wanaagsan yahay waana caafimaad qabta ogow wa fi dikri ilaahay markaad xusaysana eeg iyo wa qiraa'at alqur'aan qur-aanka markaad akhriyaysana qalbigaaga eeg haddaad macaansato saddexdaa qalbigaagu waa badqabaa fa in wajadtum haddaa heshaan axsan macaankii wailaa faaclamuu ana albaaba muqlaq waxaa ogaataan in albaabku kaa xidhan yahi ilahay weydiisay in albaabka kuu furo oo qalbigaagu noqdo qalbi macaan faa'iidooyinka dikrigu leeyahay ibn اlqayim aljawsiya caleyh raxmat ullah sheekha weyn baa wuxuu ka qoray kitaab dhan oo la ydhaha alwaabil sayb wuxuu tilmaamayaa toddobaatan faa'iido wax ka badan toddobaatan faa'iido wax ka badan ayaa laga gaadhaya innagu maanta waxaanu ku gaabsanaynaa siddeed iyo toban faa'iido toddobaatan kama wada gaarhi karno laakiin siddeed iyo toban baynu ka soo xullay toddobaatanka siddeed iyo tobankaasaynu isla eegaynaa markaynu faa'iidada aragno macnaheedu waxa weeye qof kastoo innagaynaga midi inuu wakhtigiisa ku bixiyo qayb dhan oo ka mid ah dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu soconayo hadduu fadhiyo hadduu taagan yahay oo uu ku biiro kuwii ilaahay ammaanay aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wacalaa junuubihim wayatafakkaruuna fii khalqi asamaawaati waalard macnaheedu wuxuu ilaahay u jeedaa kuwa ilaahay xusa xaaladoodo dhan ilaa ibni aadamku saddex xaalo kama baxee waa xaalad uu jiifo dhinaca dhulka ku hayo iyo xaaladuu fadhiyo oo salka dhulka ku hayo iyo xaaladuu cagaha dhulka ku joojiyo ama ha soconaayo ama ha taagnaado ama ha ordaye saddexdaa xaalo kama baxo macnahe waxa weye markaa noloshiisa oo dhan alluu xusaa kaana yadkuru allaha calaa kulli axyaani laakiin ma aha qofka qur-aanka fahmi waaye ama tafsiirka culimmada u noqon waaye sida uu u qaatay waxaan arkay nin baa wuxuu iga tilmaamay igu yidhi qolaan arkay ilaahay bay xusayaan subxaana allah walxamdu lilah dabeetana waxay leeyihiin marka hore iyagoo taagan baa la xusaya ilaahay subxaana allah walxamdu lilah deetna waa la fadhiisanaya marka ilaa la dhacaya subxaana allah walxamdulilah haddana mar baa la wada jiifsanaya war waa sidee dee ilaahay baa yidhi aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan wa calaa junuubihim arrin saxna maaha waxa weeyaan qofku noloshiisa oo dhan ayuu alla xusayaa weeyi faa'iidooyinkan markaynu aragno qofku isagaaba ku dadaalaya carabkiisuna mar walba wuxuu ka qoyanaanaya inuu alla xasuusto mana ilaabayo faa'iidada ugu horraysaa ee uguna la yaabka badan ee ugu qiimaha badan waxa weeyaan tuurisuka dikra allah inaad ilaahay xustaa waxay keenaysaa in ilaahay adiga ku xuso walaysa daakiru kalmadkuur ayay culimmadu yidhaahdaan kawa la xusaya iyo kawa xusaya shaqaba iskuma laha adugu addoo yar baati oo ilaahay khalqaday oo ku arsaaqayo oo aan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxba u qabanin waxalla waxaad ugu filan tahay habeeraata ma jirto ilaahay isagaa kuu nimceeya inaad xasuustaa ood xustaa waaba kugu waajib laakiin waxaa la yaab leh in ilaahay addoonkaaga yara miskiinka ee hebel hebelah ee meel heblaayo joogaa in ilaahay ku xuso oo magacaaga waa wax la yaab leh ilahi wuxuu leey fadkuruunii ixusa adkurkum anaa idin xusaye in ilaahay innagayna xuso ina soo hadal qaado uma baahnaba laakiin waa abaal uu isa saaray isagu ilaahay cidna waxba kuma waajibiso isagaa isku waajibiyey oo yidhi ciddii i xusta waan xusaya xadiis alqudsigii muxuu ahaa saxiix ahaa man dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsi ka gaar ii xusaa anna gaar baan u xusaa waman dakaranii fii mala'in ka koox igu dhex xusana dakartuhu fii mala'in khayrin min mala'i koox kooxdiisaa ka qiimo badan oo malaa'iga la'ah ayaan ku xusaa buu ilahay leeyay koox malaa'igta dhexdooda ayaa lagaa xusaya jamac malaa'iga ibni aadamkaa yar ee daciifka markaa mar kastoo doonayso saa ogeed baa axad alculamaa wuxuu yidhi anigu waan aqaanaa marka ilaahay xusayo say dadka qaar yaabeen yaa ilahay baa aday ku xusaay suu yidhi ha markaan doono ilahay u xusaa oo meherkaasaad gaadhay in ilahay mar walba ku xuso haa oo dee maxaad ku gaadhay bay yidhaha noo sheeg waxaad ku gaadhay shayga marka ilaahay doono waa ku xusaayo suu yidhi dee anuu baa xusaya markaan xusanaysna way xusaya isagaa i ballan qaaday anuu waan xusaya subxaana allah baan odhanaya ilahayna way xusaya alxamdu lilah baan odhanaya isna way xusaya markaa waxa weeyaan faa'iidada ugu weyni ilaahay baaba ku soo hadal qaadaya subxaanahu wa tacaala waana qadiyad lala yaabo weeyaan oo qofkii garanaya kaaan garanayni wax weyn ka soo qaadi maayo saxaabi ubay ibnu kacab radia allahu tacaala canhu saxaabigii caanka ahaa ee qaariga ahaa ayaa subax rasuulka sala allah alay slam kusoo kallahay deeta wuxuu yidhi yaa ubay ina allaha amaranii an aqra' calayka suurata albayina ilaahay wuxuu i faray suuradda albayina lam yakuun inaan kugu dul akhriyo ilahay baa i faray rasuulka odhay sala allahu alay wasalam saxaabigii wax kale mu weydiina wuxuu ku yidhi awaqad samaanii rabbi oo ilaahay miyuu magacaabo ubayi buu yidhi oo ilaahay waabuu yaqaana oo ilahay wuu soo qaadaya deeta wuu ilmeeyey markuu yidhi haana wuu ilmeeyey oohin buu kala joojin waayey farxad ilaahay baa isoo qaaday oo imagacaabay oo hebel hebela yidhi dee wixii hadheeba ma jiro marka maanta waxaynu aragnay sida daciifkaa markaynu u fikirayno qofku wuxuu odhanayaa maanta waa lay hadal hayey golihii wasiirada laygu soo qaatay maanta hebel hebel baa isoo qaatayoo maanta oo dhan buu hadal hayey ama waa loodka waxa la odhanaya maanta ma ogeyd meel heblaaya laga hadal hayo magacaagii hor u marayo magac iyo maamuus baad yeelata waa meel waa ibni aadam isaga la mid ah laakiin marka alla ku xuso qiimo kuu hadhay ma jiro laakiin waa ninkii garanaya garanaya waa fadliga koobaad faa'iidada labaad ee leedahay waxa weeye dikru llaahi sababu nusuuli araxamaati waasakanaat deganaanshiiyaha iyo naxariistaba waxa soo daadajiyaa waa dikriga ilaahay haddaad doonayso in naxariisi soo degto oo sakiino iyo xasilooniyo deganaanshiya soo degaan warwarka iyo walbahaarka iyo tiiraanyada waxaasina iska guuraan ilaahay un xus wuxuu rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam wama اجtamaca qowm fii beyti min buyuuti اllah yatluuna kitaab allah wayatadaarasuunahu fii ma baynahum ila nasalat calayhim الsakiina wagashyathum الraxma waxafathum اlmalaa'ika wadakarahum اllahu fii man cindah markay koox isu timaado ee ay ku kulmaan guri guryaha ilaahay ka mida ee kitaabka alla ay akhriyayaan ee dhexdooda ay ka subcinayaan ilaahay wuxuu ku soo dejiyaa sakiina iyo xasilooni waxa daboosho naxariis malaa'ig baa isku xeerta malaa'ig baa gebigoodaba isku gadaanta oo gaadh ka qabata oo ilaalinaysa wadakarahum allahu fii man cindah ilaahayna wuxuu ku xusaa malaa'igta agtiisa ah ayuu ku xusayaa ayuu ku tilmaamaya marka ciddaa meeshaasoo kala fadhida ee beydka aynu fadhinay ilaahay oo kala fadhidaa waxay helayaan xasilooni ilaahay xasilooni hayna siiyo naxariisna way helayaan allah inoo naxariisto malaa'igtuna way isku xidhisaa waxaana waxaa garan kara uun cid ilaahay u warrantay amaba rasuulku sala allahu aley wasalam warka uu soo gaadhsiiyey walaalayaal faa'iidada saddexaad dikrigu waxa weeye khiraasuljanna waa jannadeed beeranaysa adigu gacantaadaad ku beeranaysaa adigaa abqaalanaya dhirta dhirtii aad heli lahayd waa adigaa isu haya ama yarayso ama badso wuxuu rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam man qaala subxaana allahi wabixamdih gurisat lahu nakhla hadduu yidhaha subxaana allahi wabixamdih geed baa loo tallaalaa geed timira ayaa loo abqaalayaa oo loo beerayaa weeyi mar kastuu yidhaahdo hadduu boqol yidhaahdo hadduu kun yidhaahdo hadduu kumanayaan yidhaahdo inta uu yidhaahba bal iska daaya rasuulkeenna sala allahu aleyh wasalam habeenkii la dheelmiyey ee samaawaadka la dhaafiyey ee salaadda lagu soo waajibinayey ambiyadu la kulmay waxaa ka mid ahaa ibraahim nebiyullaahi ibraahim waxa uu ku yidhi ummaddaada waxaad iga gaadhsiisaa waa farriin nebi nebi kaluu soo faraya waxaad iga gaadhsiisaa anna aljannata qiicaan jannadu waa dhul dhulbeereed ah oo carramadowa oo wax ku beermaan wa qiraasuhaa laa xawla walaa quwata ila billah waxyaalaha lagu beertaana waa inaad tidhaahdo laa xawla walaa quwata ila billahi alcaliyi alcadiim ayaa kuu beeraysa dhirta intaad doonto qadarkaa doonto dheh marka waa adigii oo jannadii beeranaya xalagaa ninku markuu beeraha yaqaano inuu ku fikiro imse geed baad leedahay intaasoo boqoloo geed baa igu yaalla intaasoo kunoo geed baa igu yaalla beertayda hadday kumaan kuma gaadho lakiin waa laga yaab inuu ku fikiro laakiin qofka muslimka ahi hadduu halkaa fadhiisto oo boqol goor yidhahdo dikri ilaahay boqol geed buu helaya hadduu laba boqol ka gaadhsiiyo hadduu ka sii badiyo wahaakada markaa dhib wax loo yaraysta maaha oo doqonimo garatay waxa weeyaan waa ilduuf waa meelaha la doonayo inay lagu tartamo oo ilahay xaggiisa loogu dhawaado subxaana wa tacaala waxaa ka mid a faa'iidooyin dhowra faa'iida afraad iyo shanaad iyo lixaad iyo toddobaad iyo sideed israacayaane rasuulka wuxuu leeyay sala allahu alayhi waaalih wasalam xadiis bukhaari iyo muslim soo warinaayo man qaala laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir qofka intaa yidhaahda maalin fii yowmin mi'ata mara boqol jeer yidhaah laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir waa tawxiidkii waxa weeyaan ilaahay milkiyadiisii waxa weeyaan ilaahay ood ammaanayso ilaahay ood awooddiisa sheegaysa inu wax walba awoodo intaa haddaad tidhahdo boqol jeer maxaad helaysaa shan faa'iidaa ku jira kaanat lahu ka cidli cashri riqaab waxay ka dhigan tahay toban nafood oo ibni aadama oo addoonnimo loo haystay oo la raranayey oo see xoolaha loola dhaqmayey inaad iibsatay ood xoraysay intaad iibsato aad xaaladoodii ku soo celiso atana xor baa tihiin suuqiinaa gala cid dambe oo idin addoonsanaysa oo idin maamulanaysaa ma jirtee waydinka toban ibni aadam adoo xoreeyey ayaad ka dhigantay ta labaad wa kutibat lahu mi'atu xasana boqol ajarna waa lagu qoraya oo boqolkiiba toban lagu dhufanaayo markaasaa haddana toddobaatan lagu sii dhufanaya wa muxiyat canhu mi'atu sayi'a faa'iida saddexaad boqol dembina waa laga tiraa boqol dembi ayaa laga masaxaya wa kaanat lahu xirsa min ashayطaani yowmahu daak maalintaasoo dhanna shaydaan wuxuu uga yahay teed iyo gidaar kaga meersan oo aanuu shaydaan meel uu soo maro gidaar ka xidho cadaamo markaad aragto de waa taasoo waraabahana waa laga dhababaa ooda maxaan ku dhahda ibni aadamkuna waxbuu samaystaa ayuu guryuu ka galaa cadaawihiisa ama hubbuu u samaystaa deerka aad isku meerinaysaa waa maxay waa boqolka ta kale walam ya'ti axadun biafdala mima jaa'a bihi ilaa rajulun camila akara minhu ta shanaadee la yaab kale cid maalinta qiyaame ka fadli badanoo timaadaa ma jirtoba cid samaysay sidaa uu sameeyey si ka badan mooyaane duu maalin walba boqol goor odhan jiray ka ka badiyey unbaa ka fadli badan qiyaamaha ciddii kale kama fadli badna ee way ka wada dambeeyaan shantaa faa'iido toban qof baad xoraysay boqol xasano oo lagu toban laabayo lagu toddobaatan laabayo boqol dembi oo lagaa tirayo lamsle shaydaanka gaadhkaaga noqonayso iyo cid kugu soo dhowaanaysa oo kugula tartami kartaa inaanay jirinba muddo yar baa lagu odhan karaa boqol goor waa daqaa'iq waa wax daqiiqada yar weeye oo kooban oo qofku ka faa'idaysan karo qadiyadda kale waxa weeyaan walaalayaal ee sagaalaad xayaatulqalb qalbiga waxay u noqotaa nolol waayo sheekh alislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay addikru lilqalbi kalmaa'i lisamak qalbiga dikrigiisu waxa weeye qalbiga biyihiisu waxa weeye uu ku dhex nool yahay waa sida waa dikriga sida uu ugu nool yahay kalluunkuba biyaha badda ama biyaha webiga haddii kalluunka laga saaro oo biyaha laga soo saaro siduu noqonayo waynu wada naqaana inuu dhimanayo oo aanu noolaanayn qalbiguna hadduu dikriga ilaahay waayo sidaasi leeg buu noqonaya amaba waa biyo biyaha geedka ku baxayaan haddii biyaha waayo wuu qallalayaa oo waa adkaanayaa oo wuxuu noqonayaa geed la yidhaahdo geedkaas waa qallalay marka haddaad doonayso qalbigaagu inuu kobco waa inaad biyahaas inuu ku dhex jiraa waxaa dikrigaa ilaahay inaad xustaa haddaad doonayso qalbigu inuu noolaado sidaa kalluunku biyaha ugu jiro ayuunbu dikriga ilaah ugu jirayaa mar walba afkaad ku haynaysa waxaa ka mid a walaalayaal faa'iidada tobnaad annahaa sababun lisabqi wariyaada dheeraynta iyo horaynta iyo inaad khayrkaa ka mudho oo aan lagugu soo dhowaanin waxa kuu sabab ah inaad dikriga ilaahay badsato xadiiskii iminka aynu soo akhriyaynay ayaa inoo tilmaamayey walam ya'ti axadun biafdala mima jaa'a bihi ilaa rajulun camila akara minhu sidaa wax ka badan mid sameeye mooyaane cid ku soo dhowaanaysaa ma jirto bal waxaad u fiirsataa xadiiska abi hurayra warinaayo bukhaari iyo muslimna uu soo saarayo tanaafuska iyo tartanka u dhexeeya saxaabada wuxuu ihi abi hurayra dahaba fuqaraa'u lmuhaajiriina ilaa rasuli lahi sal ly slam muhaajiriinta fuqaradoodii ayaa waxay u tegeen rasuulka sala allahu calayh wasalam cabashay wadaan waa saxaabo cabanaysa maxay ka cabanayaan maxay ka cabanayaan miya in la kiciyo ascaartii iyo suuqi kacay ma waxay ka cabanayaan shaqo la'aan ma waxay ka cabanayaan allahuma salli ala axmed waxyaalo kale maxay ka cabanayaan waxay leeyihin dahaba ahlu dusuuri bidarajaati alculya bidarajaati alculaa waannaciimi almuqiimi ya rasuula allah rasuul allow nimcadii daa'imkee jannada iyo darajooyinkii saree jannadaba dee waxaa qaatay nimankii dhaqaalaha lahaa nimankii maalqabeenka ahaa ayaa qaatay annaguna fuqaraa'u lmuhaajiriin baanoo saboolkii waxaan nahay muhaajiriinta oo wamaa daaka oo sidee u dhacday maxaa ku ogaateen idinku waxay yidhahdeen yusalluuna kamaa nusalli salaadda sidaan u tukanno way u tukadaa wayasuumuuna kamaa nasuum sida aan u soonnana waa u soomaan laakiin wayatasaddaquuna walaa natasadaq way sadaqadaystaan annagu ma sadaqadaysanno wayujaahiduuna biamwaalihim walaa nujaahid xoolahooday ku jihaadaan oo annagu kuma jihaadno oo wayaxujuuna way xajaan dee waxaanu ku xajnaba annagu ma hayno annagu salaad iyo soon ubaanu haynaa keliya yaa rasul lah salaad iyo soonna waa nalala yeeshay intii kale waa nagula dhaafayo maxaa la sadaqadii iyo xajkii iyo jihaadkii waa nala dheeriy rasuulku wuxu sal ly slam ma idin siiyaa shay cid walba aa ku dhaafaysaan oo ciddii idinka horraysayna aad ku gaadhaysaan ciddii aad ka horraysayna aad kaga dha- ku dha- weligiin ka horraynaysaan cid sidaa samaysa mooyaane cid idin soo gaadhaysa oo sayl idinka soo jaraysaana aanay jirin nacam bay dhahay walaal ya rasuul allah waa waxaan u soconnayba managa wax kaleba u soconnay yaa rasuul allah nasii wuxuuhi tusabbixuuna allaha alaaa waalaaiin saddex iyo soddon goor subxaana allahi dhaha wa taxmuduuna allaha alaaa waalaaiin saddex iyo soddon goorna alxamdu lilah dhaha wa tukabiruuna allaha alaaa waalaaiin saddex iyo soddon goorna allahu akbar dhaha sagaal iyo sagaashan weeye ta boqolaadna laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kulli shayin qadiir salaadu walba markaa ka baxdaan intaa dhaha laydin soo gaari maayo wallahi keed baa hesheen way ku dhaqaaqeen way bilaabeen rag kale qudhooda rag hurdo maaha ma mooganaa iyana intaa waxbay waraysanayaan warkiiba way heleen raggii maalqabeenka ahaa saxaabadii ma- ee, maalqabeenka ahaa warkiibay heleen uma iyagaa laga xigaa afkii iyo gacmihiiba way leeyihiin waabay bilaabeen iyagiina intii leg bay sameeyeen way soo noqdeen fuqaraa almuhaajiriin cabasho labaad yaa rasuul allah walaalayo walaaladayo way maqleen wixii aad noo sheegtay sidii bay sameeyeen ee maxaanu yeelnaa yaa rasuul allah wax kaloonu ku dhaafno nasii wuxuu uhi dalika fadl ullahi yuutiihi man yashaa wallahu dulfula waa fadli ilaahay siiyey maxaan qabtaa anugu saan idin idhaahdaa ilaahay baa isugu daray maalkii iyo dadaalkiibe waa fadli ilaahay orda marka waxaa la ysku dhaafayaa waa digrigaa ilaahay waa carabka aynu hore uga soo warramaynay haddii la kaantarooli waayona inuu naarta ugu fog kugu fogaynayo haddii la ilaaliyo oo la kaantaroolo oo sidii fiicneed loo adeegsadana inuu halka ugu wanaagsan jannada ku dhigaayo waa carabkaasun kaasumaa lagu kala tegaya xubintaa yar ee halkaa ku jirta ayuunbaa qofna sidan u adeegsanaya qofna sidan u adeegsanaya waa silaaxa waa hubka labada afle weeyaan ilaahayna markuu ku siinaya wuxuu ku leeyahy ku siiyey ee adigu bal ama dee janno ku gooso ama naar ku gaadh oo khatar weeyaan waa xubintaa yar waxaa ka mid a walaalayaal dikrigu waa ammaanu min annifaaq dikrigoo la badiyaa wuxuu ka ammaan yahay ood ka badbaaday munaafaqnimo ilahay munaafaqnimo inaga badbaadiyo munaafiqa iyo muuminka waxa lagu kala gartaa dikriga ilaahay ilahay baa wuxu uhi walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila munaafiqiintu in yar yar yar oy dadka istusayaan markay dadka dadka dhex joogaan ayay xusaan laakiin hadday meel kale u baxaan amaba way ilaabaan ilaahay ilahay ma xasu- ma xasuustaan haddii dikrigaagu yaraado ogow bay waxaad helaysaa sifo sifadii munaafiqiinta ka mid a ayaa meel kaasoo gelaysa marka in dikriga la badiyaa waxaad ka badbaadaysaa sifa min sifaati almunaafiqiin waxaanad ku sifoobaysaa sifo ka mid ah sifooyinkii mu'miniinta wadaakiriina allaha kasiiran wadaakiraat waxaa kaloo iyana cajiiba faa'iidada labiyo tobnaad ilaahay wuxuu kugu faanaya adiga amaba kooxda kula jirtay alla kula xusaysaa ilaahay wuxuu idinku faanayaa malaa'igtiis malaa'igta ayuu idinku hor faanaya in ilaahay kugu faanana waa wax aad iyo aad u sarreeya waa waxaan hadalka bini aadan kuma sifayn karayn oo waxaan la sharxi karayn hadday bini aadan o dhan isu tagaan lama sawiri karo qiimahay leedahay in ilaahay kugu faano bal addoommahaygaayga rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa waxaa ka soo wariyey mucaawiya ibnu abi sufyaan xadiiska mucaawiya wuxuu ku soo baxay koox masaajidka fadhida oo ilaahay xusaya deete wuxuu ku yidhi maa ajlasakum waar maxaa idin fadhiisiiyey maaseydan jalasnaa nadkuru allah waxaanu u fadhinaa ilaahay baanu xusaynaa allah buu yidhi maa ajlasakum ilaa daalik ilaahay baan idinku dhaariye ma waxaasuba ma intaasaa u fadhidaan mise wax kalaa u fadhidaan se wallaahi ma ajlasnaa ilaa daalik ilaahay baad nagu dhaariso waanu ku dhaaranaye intaasaan u fadhinaa masuu yidhi amaa inii lama astaxlifkunku tuhmatan lakum anigu idimaan dhaarsanin tuhmaha idin tuhmayo oon idinka shakisanay oon le wax kalea meesha ku sugaysaan ma idin tuhumsani waxaan idin dhaarsanayaa tuhmo maaha wamaa kaana axadun bimansilati min rasuuli illaah aqala canhu xadiisan mini waxaan idin dhaarsanaada meeshu ma yaallaanoo saxaabada rasuulka sala allahu calayh wasalam cid iga xadiis yariba way yartahay buu yidhi cid iga xadiis yari way yar tahay laakiin waxaan ogey ana nabiya sal ly slam kharaja calaa xalqati min asxaabi rasuulku wuxuu u soo baxay xalaqad ka mid ah asxaabta ayuu ku soo baxay faqaala maa ajlasakum su-aashaasuu weydiiyey aan idin weydiiyey war maxaa idin fadhiisiiyey saydhan qacadnaa nadkuru allah wanaxmuduhu calaa maa hadaana lilislaam wamana calayna bihi waa ilaahay baanu xusaynaa waxaanu ilaahay ugu mahadinaynaa sida ilaahay noogu galladay islaamnimada ee uu gaalnimadii nooga soo saaray ilaahay baan u mahadnaqaynaayo waanu xusaynaa markaasuu dhaariyey allaha maa ajlasakum ilaa dalik ilahay baan idinku dhaariye maxaa u fadhidaan ma waxaasun se ilahay baad nagu dhaarisay intaas maan u fadhinaa markaasuu intii haddana rasuulku yidhi sala allah alay slam wax kale idinmaan dhaarsanin idinma tuhmaysniye laakiin ataanii jibriilu jibriil baa ii yimi oo alla ii soo diray fa akhbaranii wuxuu ii warramay ana allaha caza wajal yubaahii bikum malaa'ikata war degdega soo iminka ma nidhaahno war degdegaa soo dhacay idaacadu waxay dhaha waa war degdega maxaan ku dhaha tiifiyadu waxay dhaha khabar caajil ya qolada kale waxay dhaha brick news war baa soo dhacay degdega warkaa degdega warkii ugu cajibsanaa weeye waa war ilaahay ka imanaya malaku jibriil baa soo qaadaya rasuulku u dhibaya rasuulkuna markiiba wuxuu farta ka saarayaa cidi lahayd wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu idinku faanayaa malaa'igtiis macnaheedu markaa waxa weeyaan sii badsada haddaad doonaysaan in ilahay mar walba idinku faano mar walba dikriga ilaahay badsada marka addoon ilaahay ku faanaya waa addoon horo maray oo sharaf iyo heer gaadhay weeye waxaa ka mid a walaalayaal faa'iidada saddex iyo tobnaad carabkan markaad dikriga badiso waxaad ka badbaadaysaa baatilkii oo dhan waayo hal laba carab ma lihid waxaad leedahay hal carab halkaa carab haddaad ku mashquulso dikriga ilaahay alxamdu lilah iyo subxaana allah iyo allahu akbar dee wakhti u heli maayo uu dadka xanto wakhti u heli maayo dadka caayo wakhti uu dadka isku diro wakhti uu baadil ka shaqeeyo qiila waqaal wa kasrati su'aal ma gelaya howlaha markaa carabkan in la mashquuliyaa waa muhiim markii rasuulka sala allahu caleyh wasalam nin saxaabi u yimi wuu ku uhi yaa rasuula allah ina sharaa'ica alislaami kasurad calaya shareecadii islaamku way igu faraara badatay oo waan kala guri kari waayo ciddii camarkay ka badatee fadkur lii shay-an atashabbasu bihi hal qodobon ku dhego ii sheeg wuxuu ku yidhi laa yazaalu lisaanuka radban min dikri illaah carabkaagaasi uun dikriga ilaahay ka qoyanaada mar walba carabkaagu yuu ka qallalin mar walba tasbiixso taxmiiso takbiirso innaga waxaa laga yaabaaba in si kale ay noqoto oo lale waar ninkii wuu soo khafiifaya isagoo waddada marayaan arkayo afka dhaqdhaqaajinaya hebel waabu isla hadlayay maalmahan maalmahan wuu isla hadlayey amaba nin baa wuxuu idhi alxamdu lilah ab lala yaabo wuxuu ku yidhi oniga maxaad cunto adiga alxamdulilah leh maxaad cunta wuxuu u haystaa marka keliya wax la cuno uun in alxamdulilah la yidhaahdo in nicmada ilaahay ilbiriqsi ilbiriqsi alxamdulilah loo odhanayo ogsajiintaa yari eed qaadanaysaa waa alxamdulilah way haddaad qaadan weyda dee naqaskii baa kugu dhagay wax laganoo dhimataba ta kale haddaad soo celin weyda waa la mid nimco kasta oo ilaahay ku siiyey waa inaad u tidhaahdaa cadada turaabi alxamdu lilah allahu akbar laa ilaha illa allah marka in la in la badiyaa waxaad kaga mashquulaysaa xumaanta xanta iyo been abuuradka iyo namaamadiiy iskudirka iyo dembiga kale iyo waxaanaa la yidhi iyo inaad waxeelo kala faafiso waxaasoo dhan uu ka badbaadaya qofkaas waxaa ka mida faa'iidada walaalayaal ana daakira yanjuu min nisyaan illahi casa wajal qofku wuxuu ka badbaadayaa in ilaahay ku ilaababa waayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay siduu qofku yeelunbu isna ka yeelaya hadduu xasuusanaya isna wuu xusaya hadduu ilaabana ilaahayna uu ilaabaya nasuu llaha fa nasiyahum markay ilaahay ilaabeen ilahay isna uu iska ilaabe ilahay muxuu kugu falaya adigii baaba ilaabay addoonka ahaaye isaguna muxuuba kugu xasuusan markaa si aan alla kuu ilaabin waa inaad xasuusnaataa mar walba waa inaad xustaa waa inaad ku celcelisaa weeyaan walaalayaal wax ka liitaa ma jiro addoon ilaahiisii weynaa ee abuurtay uu iska ilaabay macnaheedu waxa weeyaan ilaahay baa qiimo daradiisa dadku tusaya dadku tusaya bankuu soo dhigayaa waayo haddii ilaahay ku ilaabo oo uu faraha kaa qaado balaayo o dhan baa kugu soo ururaysa waayo ilaahay markuu ku xasuusan yahay xumo oo dhan buu kaa hor istaagaya weligiisuu ilaashanaya ayaa tahay wuu ku ilaashanaya haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu faraha kaa qaadana aafaadka adduunka oo dhan ayaa kugu soo ururaya shaydaankuna markaa istaxwada calayhim ashaydaanu fa ansaahum dikra allah shaydaan baa kaa wareegaya markuu kaa wareeguu ku qabsadana dikriga ilaahay buu ku ilowsinaya markaa si aan shaydaan kuu qabsanin oo aanu kaaga wareegin waa inaad mar walba alla ku xidhnaataa waa xadhiggii adkaa waa inaad xadhiggaa haysataa weligaa iilan maysid haddaad xadhigaa haysato haddaad kaa sii daysana fanju najaatak adigu markaa isbixi bal ismana bixin karaysid waxaa ka mid a walaalayaal dikrigu wuxuu u yahay sifayn buu u yahay sifayn xadiidka waa taqaanaan xadiidka waxa la xeeb buu yaallayo wuu mirdhay meedhadaa ku dhacdayo wuu mirdhay kanaa ku yimi markaasaa wax lagaga daxal tiraa iimaanku waa daxalaystaa ina aliimaana la yasطac iimaanku wuu daxalaystaa daxalka maxaa lagaga biiyaa biqowli laa ilaaha ila allah laa ilaha illa baa lagu sifeeyaa laga innaga markuu xadiidka sifaynayo bahashii xadiidka ii doona aan ku sifeeye kan kale shayganaa lagu hagaajiya shaygan kale kanaa lagu nadiifiya lagu maydha shayba shaygiisaynu naqaanaa laakiin weli laysma weydiinin waar qalbigani markuu mirdho bal maxaa lagu sifeeyaa su-aashaa markaad weydiiso ninkaa geerashka joogaad weydiinaysaa xadiidkan ka warran dee halkan aanu ka soo iibsanaayo waanu marinaa rinjiilaha gidaarka see la yidhaahdaa halkanaa lafdabeetana kaaya kaasaa la ysku daraayo wuu wurwurhaya qofka dumara maradaa ka warran kaasaa lagu maydhaa dabeeta marka kaa lagu maydho waxay noqonaysaa waxaan la aragoo la maqal qalbigaaga maxaa lagu maydhaa haddaad weydiisana dee mooyi oo maxaa ku baray waxaan kaa baxsan maydhigiisa ee qalbigaagii ilaahay eegaye daymoonayay ee aad ku badbaadaysay aad u garan weydaa wixii lagu maydhaayey wixii lagu nadiifinayey wixii lagu sifaynayey masjidkeenna asaa bahal la qabanaya dabeetana waa lagu nadiifinaya bahal baa la qabanaya saasaa dabeetana isagoo nadiifa la keenaya ayuu noqonaya adiguna qalbigaaga waa inaad nadiifisaa leyla wa nahaar habeen iyo maalinba walaalayaal waxaa ka mid ah ooyana cajiiba sababta lixiyo tobnaad ama faa'idada lixiyo tobnaad dikriga ilaahaad xusaysaa sababun liquwati اlbadan wa taysiir alacmaal waa qadiyad aad iyo aad inaga inoo anfacaysa awood baa ilaahay jidhkaaga gelinaya camallada aad qabanaysa iyo shaqada aad qabanaysaa noocay doonto ahaatana ilaahay wuu ku fudaydinaya haddaad muruqmaal tahay oo muruqa ka shaqayso xoog buu ilaahay ku gelinayaa waxaad qabanaysana way barakoobayaanoo shaqadaa fududaanaysa haddaad gurigaa ka shaqaysanayso waa la mid haddaad hawl kale qabanayso ood qalin ku shaqayso ama meel kale ka shaqayso shaqada ayaa ilaahay ku fudaydinaya jidhkaagana awood bay yeelanaysa xaggee laga keenay qadiyadda waxaa laga keenay xadiiska uu warinaya bukhaari iyo muslimba faatima faatima binti muxamedin sala allahu calayh wasalam rasuulka inantiisii uu hablihiisa ugu jeclaa uguna fadliga badnayd noloshana uguba hadhayba awlaaddiisaba keligeed baa u hadhay oo lix bilood ka dambaysay ayaa u imanaysa waa inanaad dhasho jidhkaaga ka soo goday oo dad ugu jeceshahay ayaa kuu cabanaysa weli gacmahay ku tusaysaa siday xadiisu tilmaamaya yaa rasuul allah adaranii arrixa rasuul allow waxay googooye farahaygii eeg subxaana allahi alcadiim waxay googooyey midxinki baalkii wax lagu daxiininayey lagu ridqayey inagoo halkaa ka soo ridqo makiina degee sidan kala dheh daqiiq sideedaa soo iibi halkan dhig iyadaa ridqaysa gurigeeda iyadaa u ridqaysay sila yaa rasuul allah waxa i dila midxinkii aan ridqayay labadii dhagaxeen saa isugu midiidinayey yaa rasuul allah waxaan kaa doonaya markaana waxay ku soo beengatay soo maqashay addoommo gaala ah oo la keenay yaa rasuul allah gabadh addoona oo khaadimada isii haddaba addoommo fara badan oo la keenay saxaabada uu iska siin jiray saxaabigu u yimaadaba kaxayso mid kaa kaxayso aduu kaa kaxayso beer baan falanaya kaa xooga weyn kaxayso guriga iga shaqee tan kaxayso saasaa la samaynaya rasuulku sala allahu alay wasalam waa inantiisi nin kastaana markaa wuu dir nixla inta uu salbabuu iskaran waayo u yidhah intaa imsaa u baahnay intaa hoo nin kasta ile waa waa inantiisii uu jeclaa oo weliba tilmaamaysaa dhibaatada soo gaadhay rasuulku wuxu uhi sala allahu alay wasalam alaa ucdiika afdala min dalik wax ka qiimo badan ma ku siiya faadimay maasay tidhi haa yaa rasuula allah wuxuu uhi tusabixiina allaha alaaa idaa aweyti ilaa firaashiki markaad firaashka jiifsato eed seexanaysa habeenkii tusabixiina allaha alaaa waalaaiin saddex iyo soddon goor subxaan allahi dheh markaad kale waxaa kaloo tidhahda alxamdulilahina saddex iyo soddon goor dheh allahu akbarna saddex iyo soddon goor dheh mar boqolaadkana laa ilaaha ila may cafwan afar iyo soddon goorna allahu akbar dheh afar iyo soddon iyo lix iyo lixdan boqolkii waa gow haadaa khayrun laka min khaadim kaasaa khaadimka iyo shaqaalaha kaaga fiicane sidaa yeel way soo noqoto sidii bay yeeshay culimmadu waxay idhahdaan qofka wax ku weydiistaa dee wixii baa la siiyaa laftiisii ninka imka cunto ku weydiistay cunto haddaad tana dhagaxaantaa raro guri guri ku dhiso haddaa cuntuu ku weydiisto wuxuu la angaajoonaya saasee dhagaxaantaa raro ama maxaan kudha wax kale aad u rarto wixii ba ahayn dee ma noqonayso waa ina wixii wax isku xidhiidhsan yihiin khaadim shaqaalaha ii keen orodoo tasbiixsoo alxamdulilahi subxaan allahi dheh xaggee iska soo galaan bay culimmadu raadiye aakhirkii sheekh alislam ibnu taymiya wuxuu leeyahay waan tijaabiyey anaaba tijaabiyeyoo waxaad helaysaa quwad jidhka ah oo aan cid la nooci aanay jirin acmaasha aad u dhaqaaqdana ilbirigsi baad kaga soo baxaysaa iyadoon u khayrkaan kaga soo bixin waxaana la sheegaa kutubtuu qori jiray intuu duhur fadhiisto iyadan casar la eedaamin ayuu ka gaadhsiin jiray boqol xaashiyood qoraalkood innaga nin kastoo wax qoraa waxa laga yaaba inuu qoro toddoba xaashiyood lix xaashiyood ilaa toban xaashiyood hadduu ugu bato bayna duhri waalcasr laakiin boqol xaashiyood wax ka badan buu qorayaa maxaa keenay awoodda dikrigaasaa geliyey markaa shaqada shaqaalo guriga ii qaba haddii lagu yidhaahdo waxaa tiraa subxaana allahi walxamdu lilah wallahu akbar intaa dheh taasaa kuu khaadimada kuweenu maba ku qarcayaanba yaa oo subxaana allahi weligay baan odhanaye waxaan kaa rabaa hee khaadimadii ii shaqayn layd rasuulu llahi moxamed sala allahu aleyh wasalam ayaa faadimo siinayoo leh kaasaa khaadimad kasta ku dhaama iyo khaadim kasta waxaa ka mid a walaalayaal faa'iidada ana jamiica alacmaali asaalixa shuricat liiqaamati dikri illah acmaasha saalixa oo dhan waxaba loo jideeyey ilaahay in la xusaba salaadda waxaa loo jideeyey oo sakada loo jideeyey oo soonka iyo xajka loo jideeyey in ilaahay lagu xuso ilahay wuxuu ley wa aqimi salaata lidikri salaada toosi si aad aniga ii xusto ina salaata tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar waladikru llaahi akbar salaaddu waa dikrigaa ilahay waa inagaa dikriga ku bilowno ilaa aynu ku dhammayno marka ilaahay soonka ka warramaya wuxuu lahaa walitukmilu alcidda walitukabiru allaha calaa maa hadaakum si aad ilaahay ciddada iyo dhama tirada u dhammaysaanoo intii laydinka rabe u soontaan markaa soontaanna walitukabiru allaha calaa maa hadaakum ilahay wuxuu idinku hanuuniye khayra ayaa ilahay u takbiiranaysaan oo weynaynaysaan waa inaga ciidda bilowno markaynu soonkii dhammayno allahu akbar baynu bilowna markaynu ciidda gaadhno waa dikri waxaa loo jideeyey in ilaahay la xuso xajka ilahi wuxuu ley faidaa qadaytum manaasikakum markay xajkii dhammaysaan fadkuruu allaha ka dikrikum aabaa'akum aw ashadda dikraa carabi markay dikriga dhammeeyaan waxay isugu tegi jireen suuqa laydhaa cukaad markaasaa la isu faani jiray aabbahay wuxuu ahaa awowgey wuxuu ahaa kii ka sii weynaa caynkaasuu ahaa kii kale cirkiiyo dhulkuu kala hayay kaasi waxaasuu qaban jiray waa la isu faani jiray markaa ilaahay wuxuu leeyahay sidii aabbayaasha isugu faani jirteen ee aabbayaashiin iyo awowyadiin xusi jirteen bedela ilaahay xusa markay xajka ka baxdaan xus ilaahay xusa markaa dikri cibaado walba dikri bay ku daba leeday dikri baaba loo sharciyeeyey cibaado dikri ka maarantaa habeeneete ma jirto ugu dambeyn walaalayaal dikrigu waa shay kuu fudaydinaya in ilaahay wax waloo dalabto uu kaa ajiibo ilaahay wuu ku ajiibayaa ducadaadana wuu aqbalaya waxaanu ku soo gebagabaynaynaa qiso aad u raayaca oo sheekh caana oo sacuudiya maxamed alcurayfi ayaa wuxuu soo warinaya wuxuu leeyahay imaam axmed imaam axmed bin xambal imaam ahlisunna ayaa safray markuu safray ayaa magaalo aan laga garanayn ayuu tegey isagoo daallanoo murhaqa habeenkii markii masaajidka laga baxay cishaayi ayuu sila halkan jiifso oo waa loo diidey xuli masaajidka la seexan maayo waa ka mamnuuc deeta wuu kacayoo daaraddaasu iska jiifsaday deeta wuu ka dabay wuxu uhi daaradduna waa mamnuuc ka kac meeshana deeta wuxu uhi waa nin qariibaanoo meel garan maayan halkaa iska seexdo maya buu ihi daaraddana lama oggola deetana wuu iska kacayoo kadinka dibaddiisii ayuu jiifsaday wuxuu idhi halkanna lama oggola intuu ka daba yimi mid aaduka kan oo khariban buu ahaayo kaasuu halkan dee masaajidkii maaha lugtaabuu qabto wuu jiido dariiqa ayuu dhigay tu lugta qabtay waa imaam weyn oo aad u weyn oo caalima ayuu lugta jiidaya hiriiri dabeetana halkaasuu geeyey markuu halkaa geeyey waxaa ka soo horjeedaa nin moofo oo wax duba nin wax dubayo moofaalo ah ayaa ka soo horjeeda ninkii baa u yeedho yidhi imaam ma garanayo waa nin weyn oo odaya u naxayo uu soo kaco yidhi halkaas ka seexo meel dambuu seexiye iska seexda intaanu gamin ayaa wuxuu maqlay ninkan oo la astakfirullah astakfirullah astakfirullah intuu baasha cajiimayo iyo intuu hagaajinayo astakfirullah soo haya markuu kala bixinayo astakfirullah markuu dubayo markuu ka qaadayo intuu hawsha hayaba afkaa ka dhigi maayo dikriga ilahi astakfirullah wuu sugay wuu sugay wuu waday wuu waday wuu waday wuu la yaabay muddo dheer ayuu dhegaysanayey markuu joojin waayey ayuu hi ninkan wallahi caaday u tahay wuxuu waan su-aalku weydiiyo suu yidhi jawaaban kuu jawaabo intee baad hawshaa waday wuxuu idhi ugu yaraan shan iyo labaatan sannadood ayaa markaan baalkaa dubayo markaan bilaabo ilaa markaan dhammaynayo ilahun baan xusayaa un ceeb waxa alla wax kugu leeday ma jirto qofka dumari iyadoo iska shaqaysanaysa ayaa subxana allah alxamdulillah guraysa ilaa afka kama shaqaynayse gacantay ka shaqaynaysa ninka wastaadka wax dhisaya intuu heesi laha odhan lahaa waxyaala akhriyi lahaa aan meel laba lagu qorayn amaba baatila oo dembi loogu qorayo maxaa u diiday subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha allahu akbar cidiba may soo gaadheen deete wuxuu ihi dhowr iyo labaatan sannadood wuxuu ku yihi dhowr iyo labaatankaa sannadood maxaa faa'iideed ka aragtay wuu ogaya inuu faa'iide leeyahay laakiin maxaa taabatay ilaa wixii lagu sheegay waxaad taabataa way kala duwan yihin wuxuu uhi waxaan gaadhay heer wax allo waxaan ilaahay baryo aan helaba ilaahay waxaan baryo waan helaa mid mooyaane midun baanu weli helin yaab ma waxaad weydiisay ilaahayba haa oo midkaa keliya ilaahay aanad weli ku siina waa maxay siduu inaan arkay imaam axmed ibnu xambal in lay tuso ilaahay i tuso oo ilaahay indhaha iga qaado weli taa waan weli waan la imaan gaadhin intuu imaamka ilmeeyey ayuu yidhi wallaahi kaa lugta la soo jiidayey ee laguu soo jiiday waa anigii kaad doonaysay axmed ibnu xambal eed ilaahay baryaysay inaad aragto waa taa lugta laguu soo jiiday ku khatin iyadiina ducooyinkaagii ku khatin marka markaa waxaa keenaya in ninka yadhaa ka soo baxba shol nin baa loo sii wadaa nin khayr qabo ah oo khayr badan ayaaba loo geenaayey markaa digrigoo la badiyaa waa sababu ijaabati ducaa ducada waa lagu ajiibaa khayr oo dhanna waa lagu helaa digrina waxaa ugu qiimo badan maa tawaada'a calayhi alqalbu waalisaan marka carabka iyo qalbigu isku dhacaan waxaanaad akhriyayso qalbiguna uu la socdo innaga inta badan waxaa dhacda in carabka oo keligii shaqeeyo qudheeda ajar badan baa jirta ajar badan baa laga helayaa laakiin waxaa ka qiimo badan in markaad leeda allahu akbar weynaantiin ay kula socoto qalbigu uu ka fikiraayo alxamdu lilah in ilaahay mahad badan yahay inay qalbigii la shaqaynayo subxaana allah qalbigii la shaqaynayo kaasaa ugu qaalisan ilaahay carabkeenna digriga ha waafajiyo ilahay camalkeenna camal saalixa ka dhigo ilahay cilmigeenna cilmi naafica ka dhigo اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك